bismillahi raxmaan raxiim waa run baryahan amnigu inuu faraha ka sii baxayo haddana nimankii mas-uuliyiinta ahaa ay ku faanhayaan amnigaanu boqolkiiba boqol gaarnay malaha amniga waxay u yaqaanaan boqolkiiba boqol warna waxay malaha u yaqaanaan dhibka iyo qaraxyada iyo dilalka iyo dhibaatada amni u yaqaanaan baan u malaynayaa marka waxyaabaha magaalada ka jira wax cad oo adduunkuna u jeedo shacabka soomaaliyedna u jeedo in lagu fashilmay amnigii dalka lagu fashilmay taas horta waa caddahay qofka qof isweydiinaya male sababta u weyna waa xisaabtan la'aan ama aan taliyaashii ciidamada la xisaabtamayn ama muxuu ahaa hay-adihii amniga wasiirahaadu cis aan lala xisaabtamayn oo asagu maaragtay aaminsan in gadaal laga daba taagan yaho waxa laaya wixii dhaca in lagu hambaliya maahane aan la odhanayn maxaa waxaan keenay marka in badanna waa ku celceliyey haddana waan ku celinayaa waxaa weeye haddaan la helin dadkii saraakiishii aqoonta u lahayd amniga qaabka loo sugo iyo dabagal ha ahaato ama ka hortag ha ahaato haddii aan la helin waxa weeye dalku sidaasu ahaanaya waxaan aad uga xumahay soomaaliya markii sagaashan iyo kowdii burburtay sirdoonka soomaaliya wuxuu ahaa kaalinta labaad bay konton iyo afartii dal adduunka afrikaanka ahaa kaalinta labaad bay sirdoonka iyo maaragtay mukhaabaraadka soomaaliya ka joogtay maantana waxay ka joogtaa meesha ugu hoosaysa oo xataa aan eber lagu tilmaami karin bay ka joogtaa saraakiishii aqoontaas lahayd oo xilligaas aqoonta u lahayd oo ku soo bartay jaamacadaha sirdoonka iyo intelligencewax ku soo tababartayna waa dhooban yihiin gudahana waa joogaan dibaddana waa joogaan lama rabo waxaa laga jeclaysay oo keliya ree hebel baa xanaaqahaya ama kanaan saaxiibka ayaa laga jeclaysay taasna amni laguma sugo dowladna lagumana noqdo marka ilaa taa la saxo oo la iska daayo danaysiga gaarkaa la iska daayo dhibku saasu u soconaya marka waxaan leeyahay haddii la rabo dhibka inuu joogsado arrintaa ha la sameeyo waxaan kaloo rabaa inaan ku daro arrintan waxaan aad uga xumahay laba eray oo ka soo yeertay dad mas-uuliyiina iyo dad culamaa ka soo yeertay oo weliba ninka la yidhaahdo sheikh baaruud uu si toosa ugu cambaarayo baarlamaanka in qaarna shabaab la shaqeeyo qaarna muxuu ahaa ay mooshin kareen oo gacanta ay horsadaan horta arrintaas aad baan uga xunay nin weyne oo mas-uula oo magac lahaa inuu meediya intaa la soo istaago waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan horta dareensiiyo sheikh baaruud markuu maanta saas leeyahay dhibka maanta soomaaliya ka taagan ama maaragtay burbur ha ahaato ama qaraxya ha ahaato dhibka maanta ka taagan culammadii aasaasay buu ka ahaa kow buu ka ahaa oo fidmadan ka ceshay mar altixaad buu ahaa oo raggii muxuu ahaa in la xiray sababiu ahaayo dhibaatadan ka shaqeeyey mar wuxuu ahaa nimankii maxkamadaha buu ahaayo maaragtay muxuu ahaa allasaraa hogaaminaya buu ahaa war intaasoo dhan sheikh baaruud waxaan leeyahay markaad maanta baarlamaanka aflagaadaynaysid oo baarlamaanka jaa'ifaynaysid shalay markaad intaa adigu dhibaatada maanta taagan iyo maaragtay dhibka maanta taagan aad hormood ka ahayd horta ma is xisaabisa dib ma isku fiirisa midda labaad markaad leedahay argagixisaa baarlamaanku la hortaagan yahay aayadda qur-aankaa sheikh baaruud baa ha keeno aayad qur-aanah ama xadiis daciifna ha ahaadee xadiis ah iyo aayad qur-aanoo ilaahay u soo dejiyey argagixiso inay aayad qur-aana ku jirto ama dad lagu dhibaataynayo horta bal horta ha caddeeyo wadaad buu sheeganayaaye taa horta middaasaan leeyahay iyo wasiirka amniga oo yidhi maaragtay shalay argagixisaana la kala hortaagan yahay war argagixiso iyo amni horta maxaa kala quseeya waa laba baab waa laba jiraan isma lahan shughulna iskuma lahan marka argaxiso macnaheedu waxa weye waxaana loo ansixin waaye ama waxaa la keeni waaye war ummadda inta ka harkay ha la laayo oo guryahooda ha loogu dhaco oo ha la xasuuqi weeye macnaheedu iyadoona wax argixisay hadda jirin oo arrintaas waxba ka jirin baa subax kasta waxaa la yidhahdaa degmo hebel baa la baarhayaay ardadii jaamacadda iyo ciyaalaadkii iyo carruurtii lasoo xaabinhayaayo xabsida lagu ururinhayaa oo ciyaalkii jaamacadaha u socday iyo ciyaalkii iskoolaadka u socday boqolaal iyagoo xabsida laga soo buuxiyaayo layidhaahdaa muxuu ahaa waa iyaga argixisa la yidhahdaa haddii la yidhahda maanta argixisada macnaheedu waxa nala ansixiyo yaan dalkaba xabad ka harin wax allaale wixii dhaqahaya xabsaha lagu tiri weeye macnaheeduya soomaaliya wakhtigan xaadirka argixisana kama bixi karto mana qaadi karto cidda ku hamiyaysana ha u toobad keeneen sharciga argixisadaana baarlamaan dambe yaan la horkeenin hadallada jeerjeeska ama kibirka oo mas-uuliyiintu ka soo baxaysana dib ha isugu noqdeen waxaad arkaysaa nin dhan oo mas-uul inta meel waa fashilin wixii aan fashilin fashilaada la fashiliyey qaraxyada la fashiliyey ilaahay waa fashilin ma marka shacabka ku baaba'ayba ma marka hantida ku baaba'ayda ilaahay baa idinku dharsheeyey habeenkiina uu tahay habeen hore waxa halkaa burburay waa ogtihiin waxa ummad ku dhibatay waa ogtihiin waxa ku dhacay waa ogtihiin damiirka isiinahaya intaan meel la soo heshay waan fashil odhanaya isiinaya waa kee kan saas laho waxa weeye wadanin xumaa haysa aqoon daraa haysata shaqadu hayana uma istaago wasiirka inta halkaa soo istaagay yidhi maxaa waanu fashilan waa fashilnay waa ka hortag fashilaad macnaheedu waxa weeye oo ninku ku faani karo cadowga soo duulayay wuxuu waday iyo dhibaatadu waday marka laga hortago isago waxba geysta laga hortago oo lasoo qabto oo lasoo bandhigaa layahda waxaananu fashilin ummadda usa socday laakiin markii ummaddii baaba'day oo dadkii baaba'ay oo shacabkii la baaba'shay oo hantidii baaba'day oo intaasoo qof ku dhimatay inuu wasiir la soo istaago waa fashilinay oo mar labaad ahayn oo mar saddexaad ahayn waa ayaan daro arrintaana waxaan leeyahay raalgelin ka baxsheen sheekh baaruudna waxaan leeyahay maanta waxaad isku furtay wadda aan kuu furin baad isku furtay haddaada maanta aadan raaligelin ka bixin hadalka gafka ood baarlamaanka ku tilmaantay iyo ereyga argixisada aad la ordaysido aan diinta islaamku inoo qaban aadan ka bixinin raaligelin horta wadaadnimadaa sheegaysaa mugdi bay gelaysaa adigana waxaad arki doontaa iyagoo lagaa bixiyey ciqraadaan badan lagaa baxshay oo dabagal lagu sameey ciddaad u shaqaysid iyo cidda adigu u shaqaysidna in la dabageli doona u badantaa aad iyo aad baad mahadsantihi